guud ahaan ummadda muslimiintaahi ee ku kala sugan daafaha caalamka oo lagu qiyaaso hal dhibic sideed bilyan ayaa maanta u dabaaldegaya farxadda maalinta koowaad ee ciidul adxa maanta gelinkii hore ayay muslimiin badankoodu isugu tageen masaajidda barxado iyo garoomo si ay u ogaan salaada ciidda kadibna waxaa bilaamayey damaashaadka ciidda wariyaasheena ku sugan magaalooyinka muqdisho hargeysa kismaayo garowe iyo nairobi ayaa soo diray warbixino ku saabsan sida looga ciiday magaalooyinkaasi waxaase ku horeynaya wariyaha v o a muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle
ayaa looga oogan salaada ciidul adha guud ahaan maanta magaalada muqdisho masaajidda waaweyn barxadaha iyo garoommada ayaa lagu dukaday salaada ciidda magaalada muqdisho maanta waxaa xarigga laga jara masjid weyn oo lagu magacaabo cali jimcaale waxaana ka qayb gala salaada koowaada maanta lagu dukaday madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaare xamse cabdi barre guddoomiyaha aqalka sare iyo badi dhammaan madaxda dowladda xilalka kala duwan haya sidoo kale masjidkan ah mid weyn waxaa ku soo dukaday kumanaan dadweynaha oo fursad u helay inay gudaha masjidka gaaraan wadada gasho garoonka aadan caddee magaalada muqdisho iyo hareeraha masjidka waxaa tubnaa boqolaal dhallinyaro ah kuwaasaysan u suuro gelin inay masjidka salaada ku dukadaan maadaama masjidkuu buuqdhaafay ciidamada ammaanka ee ilaalinaya madaxda dowladduna ay meelaha qaar xireen oo ay adkaatay in gudaha masjidka la galo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo salaada ciidda kadib la hadlay kumanaanka dadweyne masjidka ku soo dukaday ayaa ugu yeera dadku inay isgarab istaagaan lana caawiyo kuwa dan yartee aan haysan maanta farxadda ciidda ciid mubaarak ilaahay ha naga aqbalo acmaasha suuban ilaahay ha naga aqbalo salaadda aan dukannay sujuudda iyo rabbituugga iyo ducada iyo takbiirta intaba intaa ka bacdi dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan maanta waa maalintii udxiyada ee sadaqada la bixinayey ee dadka tabarta yar ee walaalaha ah baahida laga dhowrayey duruufaha dalkeennu maanta uu ku sugan yahay dadkeennuna ay ku sugan yihiinna waan wada ognahay oo waxaa jira abaaraha iyo duruufaha gaarka ah ee degaanada qaar ka jira waa la ogyahay waana la garanayaa sidaas daraaddeed dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan ugu baaqayaa in ay iskaashadaan iskaalmeeyaan sax maaha ma habboona in adiguna aad faraxsan tahay ilmahaagu ay faraxsan yihiin oo ay aad wada ciidaysaan dariskaaguna uu dabkoodu dansan yahay ama ilmahoodu aanay faraxsanayn oo aanay ciidaynin sax ma aha walaalaha soomaaliyeed deriska ka bilaaw dadka taagta yar ee meelaha gaarka ah ku xihaysan waxa aad gaadhsiin karto inaad gaadhsiiso yaraan iyo badnaan ma kala laha qalbiga waay waxa ilaahay uu daalacanayo aanuu muxuu ku idhaahdaa ajir iyo xasanaad iyo dembidhaaf intaba kugu siinayo wax hormarso ilaahay abaalkeedu waad ka helaysaay mida dadka ku nool magaalada muqdisho oo la hadla v o a ayaa iskugu hambalgeeyey maalinta koowaad ciidul adxa ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr maanta muqdisho waxaa looga ciiday si aad iyo aad u ballaaran farxad iyo damaashaad ayaa dadka oo idil ka muuqday ciiddan waxay ciiddii hore uga beddelan tahay waxay ku soo aaday sannadkan ayadoo magaalada muqdisho laga daah furay masjid aad u weyn oo markiiba ay ku dukan karaan ilaa shan kun oo qof oo daahfurkiisa maanta uu ahay waxaana waxaan leeyahay dhammaan ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ciid wanaagsan dhammaan muslimiinta waxaa ugu hambalyanayaa munaasabadda ciidda aladxaa waxaan leeyahay ciid wanaagsan dhammaan muslimiinta o dhan
ciidda maanta sida masaajidda loogu wallah maasha allah masaajid waa camirnaayeen masaajid waa la buuxiyey dadweyne aad iskugu soo baxeen maasha allah roobna waa jiray waxaan leenahay ciidda ciiddii kore waxay ugu duwan tahay jawi degan iyo waxaan ku ciidinayey maasha allah si wanaagsan alxamdulilah maanta waa ciidnay ummadda muslimiinta dhammaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan kul caam antum bilkhayr farxad bay ii taha maanta inaan halkan ugu hambaliyeeyo maalinta ciidda ciidul adxada qoyskayga iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed
ciid wanaagsan taqabal allah mina waminkum saalix alacmaal dhammaan ummadda muslimiinta gaar ahaan ummadda soomaaliyeed waa ugu hambaliyeynayaa ciidda ciidul adxa waa subax khayraysan oo wanaagsanay ku soo aaday oo naxariista eebba wadato si wanaagsanaan magaalada loogu dareemay waa ciidda ugu horreysay buddo taagtaag la'aana ku ciidno guud ahaan si weyn ayaa maanta looga dareemaya dabaaldega maalinta koowaada ciidul adxa waa saaxiibkiin cabdulqaadiro kayoodi kala soo hadlaya magaalada muqdisho maalinta koowaada ciidul adxa iminkana aadi ku wareejiyey magaalada hargeysa sida maanta looga ciiday iyo saaxiibkii khadra kulle khadar guud ahaanba somalilan ayaa si weyn loogu ogay tukashada salaada ciiduladxaha taasi oo ay qaybaha bulshada ee kala duwani ay kaga qayb galeen salaadaha oo lagu tukanayey garoomada iyo goobaha bannaan qaar ka mida masaajidada waaweyn ee magaalooyinka iyo meelo kale madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi ayaa kala qayb galay dad aad u tiro badan oo salaada ciidda ku oogayey mase jaamaca weyn ee magaalada hargeysa madaxweyne biixi ayaa salaada kadib waxa uu ka hadlay sixir bararka shidaalka qaaliyoobay iyo abaaraha ka jira dhulka somalilan
waa imtixaan abaarta lagu imtixaanayo bini aadamka gaar ahaan inta waxhaysa ee maal haysa ee xoog haya ee aqoon haya waxaa looga wanayahay maanta wixii abaarta laga bixin lahaa inuu maalkiisa kaga qayb galo oo xoogiisa kaga qayb galo oo aqoontiisa kaga qayb galo
geesta kale musharaxa jegada madaxweyne ee xusbiga mucaaridka wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ayaa kaga qayb galay tukashada salaada ciiduladxaha garoonka kubadda cagta ee hargeysa stadium ee magaalada hargeysa salaada kadib ayuu ka hadlay sixir bararka in ilaahay abaartoo inagu dheeraatay inuu inaga saaro oo mudan khayr qabo ina siiyo waayo xaalad adag baynu ku jirnay sanadkan iyo sanadkii hore iyaga roobkiin welina dadku ay dhibaataysan yihiin xoolaheennu markaad eegto sida weegihiin waad arkaysaa dadkii xoolodhaqatadii waa dhibaataysan yihiin sicir barar baa jira shidaalkii oo adkaaday laydhkii oo adkaaday noloshii oo adkaaday ilaah waxaan ka baryaynaa duruufa adag shacbiga ka saaro dhinaca kale qaar ka mida culimmada somalilan ayaa ka hadlay duruufaha qallafsan ee dhinaca nolosha ee ay ciidani la kulantay bulshadana haysta wakhtigan sheekh maxamed xaaji maxamuud xiirey oo ka mida culimmada somalilan ayaa ka hadlay islamarkaana u diray baaq xukuumadda somalilan iyo maalqabeennada somalilan oo uu ka codsaday inay muhiim tahay in dadka loo tudho wakhtiga adag ku jira waxaynu isku dardaarayna oo aada iskugu dardaarayna oo dowladdeenna ku dardaarayna oo shicibka ku dardaarayna duruufaha aynu ku jiro waynu la socno dalka baahi badan baa ka jira abaaraa ka jira yani qoysas badan baan loo shidin wax allaaliya waxay cunaanaan oolin xaqiiqatan inaynu iska warhayno weeye war dadka waxa la taro war dadka waxa la taro maciishada daruuriga ah ee beriiska leh ee daqiiqda leh waxyaalaha dee lagama maarmaanka wuxuu lahaa wasiirku cashuurtii baanu ka dhinnay war cashuurta kaba dah intan aynu sida nahay ee xaaladu cayn ka tahay ta kale tujaarteennu dadka u naxan waa laga cabanaya tujaartii war dadka u naxa sanadkani sanadkii la macaashayay maaha macaashka dib u dhigta waxa weeye war fuqarada u naxa waa khadar maxamed cakule oo hargeysa idinkale ciid mubaarig markana dhegaystayaal aan idinku duwo wariyaha v o eda ee magaalada kismaayo aadan maxamed salaad aadan kismaayo waxa uu eegayaa sida looga ciiday magaaladaasi munaasabadda ciidul adxa oo maanta si weyn looga dareemay magaalada kismaayo ayaa dadka ku dhaqan magaalada kismaayo iyo mas-uuliyiinta maamulka jubbalandba waxay isugu soo baxeen fagaarayaasha waaweyn ee lagu oogo salaada ciidda iyadoona kumanaan shacabka magaalada kismaayo ka mid ahi ay ku ogeeyeen salaada goobaha fagaarayaasha ahi ee ku yaala magaalada kismaayo mas-uuliyiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada oo ugu horeeyo ugaas cumar xiirey ayaan mikrofoonka v o a la dhex qaaday iyagoo hambaliyada ciidda hawada isu maranaya ugaas xirey kusoo dhawow v o a kusoo dhawow yaad salaamaysaa kullu caam antum bikheer maasha allah maasha allah aad baad u mahadsantay garaad aad baad u mahadsan tahay maanta waa maalin farxadeed bismillahi raxmaani raxiim dhammaan ummadda soomaaliyeed meel ay joogtaba waxaan leeyahay ciid wanaagsan waa maalin khayr badan bishan bisheeda kale khayr iyo nabad ilaahu abaarta naga bixi ilaahu cudurka naga bixi ilaahu soomaali midee ummadda soomaaliyeed hambaliyo hambaliyo iyo wanaagsan baan leehay calaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan aad ugu faraxsannahay inaan maanta ku sugannahay ciiddii adxiyada ahayd ee farxadda ahayd aan la qaybsanayno dhammaan shacabka muslimiinta caalamka oo idil qaas ahaan waxaynu la qaybsanayna dhammaan dadka soomaaliyeed meel bay ku sugan yihiin waxaan leenahay ciid wanaagsan waxyar hadal imaam kuma jiro ani magacaygu waxaa la yihahdaa nabadoon cabdixakiin colo cumar sugulle waxaan maanta ciidda halkan aan ku wada tukanay dhammaan ama natujiyey madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe
maanta waa maalin weyn waa ciidul carafa waxaan iskugu nimi inaan salaaddii tukanno ee isu hambaliyayno waxaan u hambalaynayaa ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaan ummadda islaamka ah carruurtayda iyo reerahayga halkaan ka salaamaya kulligood asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu allahu akbar allahu akbar allahu akbar dhammaan bulshaweynta soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid wanaagsan kulla caam wa antum bikhayr ciiddan waa ciiduladxa waa ciid aad u barakaysan dabcan waxaa la soo soonnaa maalmihii ugu dambeeyey si gaar ah sagaalaadkii shalay oo ah maalin cibaado badan waxaan leeyahay dhammaan muslimiinta ilaahay ha ka aqbala camaashii wanaagsaneed ay soo qabteen dembi dhaafna hooga dhigo intaa kadib waxaan farxadda ciidda la qaybsanayaa guud ahaan bulshaweynta soomaaliyeed meel walba ay dunida ka joogaan qaar badan oo ka mid a bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo ayaa fagaaraha weyn ee barxadda madaxtooyada jubbaland kula dukaday kumanaan ka mid ahi shacabka ku dhaqan magaalada kismaayo madaxweyne axmed maxamed islaam waxaana uu shacabka ugu baaqay in ay u istaagaan sidii loogu gurman lahaa dadka ku dhibaataysan deegaanada dhulka waqooyiga magaalada kismaayo uu sheegay in xilligan ay haysto dhibaato dhanka nolosha ahi oo aada u adag dadkaas cid ay sugayaani ma jirto qayladhaan badan baad maqlaysaa aad baa loo qaylayaa dadka ha la soo gaaro waxa la siiyo ficlan jazaarnimadu ma fiicna waxbaa la soo gaarsiiyey gurmada laakiin dadkan shalay arkayay caqabado aada u badan baa haystay oo culays oo dhibaata hoygu ha ugu liito raashinku ha jiro musqula ma jiraan ilaa intaan soo maray waana deegaankao dhan waa sidaas waa wax soomaaliya oo dhan ka taagan qoys dhowr iyo toban qofa oo buul yar ku jira oo kii kale iriddu saaraya oo reerkii ku wada dhammaystiran yihiin oo musqusha ay noqonaysa inay dadku bannaanka uga baxaan waxaa kaloo dadka ciqaab ku noqotay dhul baa la ysku imtixaamay dadkii noocaasaa meeshii dowladdu dejisa waxay rabaan dad inay yidhahdaan annagaa iskale waanu sheegnay shalay dadkaas kuwaan dhoble ku arkayna waanu sheegay kuwa meel kasta joogana waa loo sheegaya inkastoo si weyn looga ciiday magaalada kismaayo qaab ceenkee looga ciiday magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland waa kan wariyaha v o eda ee garowe nuux muuse barjaab oo warbixintan garowe nooga soo diray
garoonka kubadda cagta ee miro awaare oo maanta ay salaada ciidul adxa ku wada tukadeen madax dhaqan iyo shacab ayaa looga hadlay abaarta xooggan ee ka jirta dalka iyo sida loogu baahan yahay in lagu gurmado dadka ku dhaqan miyiga abaaruhu ay saameeyeen islaan ciise islaan maxamed oo ka mid a hormuudka dhaqanka puntland oo ka hadlay abaarta ka jirta miyiga ayaa sidoo kale sheegay in magaalooyinkana ay ka jirto gaajo badan wuxuuna si gaar ahi taasi dhaliisheeda u saaray madaxda puntland dadka reer guuraaga oo carabka lagu dhejinayo oo waxaa laga warramayo waxaa laga sheegayo way qabaan iyadoo ay sidaas tahay baa haddana waxa ka sii liibta dadka beledka jooga sababtay ku tahay isagu wuxuu solushana ma haysto wuxuu shiishana ma haysto qof beled jooga maanta waxaa la leeyahay puntland waxaa la leeyahay caasumaddii garowe habarsha ninka faraha ku haya ku bururta sooma puntland meesha la leeyahay way fiican tahay tan weeye waana run weeye been ma intee ku nool maanta gobolka aynu joogno ama caasumadda oo aan helayn bariis cadoo ay karsato ninkii wax garanayaa wakhtiga waa la socda dalkeennii maanta halkaasuu marayaa dadkeenniina halkaasuu maraya nabadgelyadeennuna taa laga sheekaynayso weeyo waxaan leeyahay marka waxayna haystaa meelinoo kama imaan ma tashannaa oo ma ka baxnaa mise waa tala darraysannaayo waa daysannaa keliya meesha taal dalku dawlad buu leeyahy aaway dawladdii xaggee aadday ma maqan tahay mise way joogta dadna madaxdaa laga dayaa daarna albaab baa laga dayaa hoggaankii dalku mee ma maqan yihiin waqay imaadeene ma joogaan waqay kaceene ma aamusan yihiin waqay hadleene ma jiifaan waqay kaceen weelguntu kaaskuma hoggaanka dalka dawladdaa ah waxaan lahayn iyo hala hoose midna lama haabto iyadaa la rabaa dalka inay hoggaamiso wixii ay qaban karto oo abbaaru leedahay qabato wixii kalena ay dadka ka raadiso
qaar ka mid ah madaxda puntland ayaa iyagana dadweynaha la hadlay waxaa ka mid ahaa wasiirka duulista hawada puntland eliyas cismaan lugatoor taqabal allahu taqabala ilayhi minkum wacamala saalixan waxaan ummadda muslimiinta ah iyo ummadda soomaaliyeed iyo shacabka puntland ba ugu hambalyeynayaa maalintan ciidal adxa maalintan barakada badan maalintan farxadda ah maalintan khayrka badan ee amaashii lala yimi maalmahan ee soonka ahaa iyo salaada maanta lagu khatimay iyo soobaxa weyn meel walba laysu soo baxay ilaahay miduu inaga aqbalo inoogu dambi dhaafo raxmaddiisa inoogu furo waa maalmaha ilaahay ducooyinka aqbale ilaahay culaysyada abaarta iyo ammaan xumida iyo cudurrada iyo dhammaan dhibaatooyinka dadka muslimiinta oo dhan haysta ilaahay inuu inagaga faydo ilaahay inuu amni inugu risaaqo ilaahay inuu barwaaqo iyo abaar culus baa jirtee abaartaasna waa intii uun horey looga yidhi in laysu naxariisto laysu gurmado owle xilligan adag la wada qaybsado waayo gaajo wax ka culusi ma jirto dadkii aan saakee la kulmay waxaa ka mid ahaa abwaanka da'da yar shucayb cabdiraxmaan shucayb yare oo maanso ku saabsan abaarta munaasabadda ciidul adxa aawadeed ila wadaagay ka qadeeye qaafilka ahaw haddii qarni hore dhibco quwad weyn cirku qubi jiray dhulna qoyi jiray dad qulquli jiray xaalka quwad weyn qaabkan baa dhacay haddii qarni hore dhulku qiimiye qayaba lahaa saaka quruxiyo qormara islaba qooryar laga waa dhirtii qadowgiyo qoyaankar ahayd qodxii daadshoo soo qondoosheen qorax kulul iyo qubaar duuliyo qiiq xun baa dhacay dadkii qiiriya qayladhaan iyo qoomamiya ciil qortay kaymaha ay la quban yiin quwilow allow qayuubkii iyo furqasabadii oona wadaqoo dadkan qarankiiyo qurbaa joogow qolqoljoogtiiyo qurba joogtaay dadkan qaxaya ee qubankaynta ean qardhac ahayn haddaad qadisaan oo wax loo qaban waa khasaare wax la qaybsada inkastoo si inkastoo si weyn looga ciiday guud ahaan deegaanada puntland haddana ciidan ayaa kusoo aadaysa xilli abaar badan ay saamaysay miyiga iyo magaalooyinka si weyn ay u dareemeen qaybaha kala duwan ee bulshada waa nuux muuse birjeeb iyo sida looga ciiday magaalada garowe iminkana idinku wareejiyo yaasiin ciise wardheere iyo magaalada nairobi iyo sida looga ciiday
hambalyo ciid wanaagsan dadka muslimiinta ah wada naga dhegaysanayo maanta waxaa si weyn looga ciiday dalka kenya oo la wadaagaya dadka muslimiinta ciidul adxa oo dadku ay si weyn isugu soo baxeen inkastoo meelihii fagaarayaasha ee lagu tukan jiray roobku uu aad u maasheeyey islamarkaana si talantaaliya oo safaf kala duwana ay masaajida kala duwan ee magaalada nairobi qaybaheeda kala duwan gaar ahaan xaafadda islii loogu tukanayay iyadoo dadkuna markaasi inta awoodda ay udxiyada ama markaasi ay xoolaha qalayeen ama ha ahaadeen geela loda ariga oo dhowr nooca idaha iyo riyaha iyo waxyaabihii kale markaasi ay ka kooban yihiin waxaana dadka masaakiinta si gaara loogu sadaqaynayay iyo dadka dariskaaba xilbaha markaasi loogu talagalay udxiyada iyadoo ay tahay maalin weyn oo islaamka oo dhan si weyn looga ciiday masaajidka aan ku tukada ee xaafadda islii ku yaala ayaa sheekh ibraahim waxa uu dadka kala hadlay mambarka masaajidka waxaanu yidhi bismi illahi alxamdulilah rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamed wala ali wsaxbi wasalam magacayda waa ibraahim maxamuud maxamed imaamka masjidka burhani state waxaan maanta halkan ugu dirayaa tahniyad iyo salaan muslimiinta guud ahaan meel kastoo joogaan caalamka gaar ahaan dadka muslimiinta inta luqadayda fahmaysa waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid barakaysan taqabal allahu mina waminkum saalix alacmaal ciidan ciideeda kale nabad iyo barwaaqo ilaahay subxana watacala hanagu gaarsiiyo ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ugu baryayaa dadka muslimiinta gaar ahaan dadka soomaaliyeed abaarta haysata inuu ilaahay abaarta ka qaada kadibna dadka muslimiinta ee iyagu halkaasi ku tukanayay qaar ka mida ayaan weydiiyey dareenkoodu sida uu yahay iyo dadka ay salaamayaan bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbi alcaalamiin magacayga waa maxamed sheekh cabdullahi macali abdikariin waxaan ku iidnay magaalada nairobi gaaraan xaafad islii burhan state si wacan baan u ciidnay maasha allah laba nimc aan kulansanay ciidii iyo roobna waan kulansanay alxamdulilah ilahi baan ugu mahadcelinay marka horeysa waxaan salaamaya dhammaan muslimiinta meel kastay joogaan gaar ahaan soomaalidaan salaamaya marka xigtana waxaa halkan salaan qaali ugu dirayaa waalidiintayda waa mahadsanta wal magacaaga iyo dadka aad salaamaysa maanta farxadda ciidda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu magacayga waa ismaaciil ibraahim isaaq alxamdulilah ilah ugu mahad celinaynaa caafimaadka iyo marwaaqadan ku ciidnay muslimiinta farxadda ka muuqata maasha allah tabaaraka allah halkan waxaan ka salaamayaa aabahey iyo hooyaday waalidiintayda aabahey ibraahim isaaq cumar iyo hooyaday faadima macalin cabdille waxaan ilaahay ugu baryayaa caafimaad dheer iyo cimre maxaan ku rahdaa cimre dheer iyo caafimaad wanaagsan muslimiintan meelay joogaan buu salaamaya waxaan leeyahay magacayga cabdiraxmaan xuseen cali buraale waxaan ku noolahay xaafadda stareeha marka alxamdulilahi rabbialcaalamiin si wanaagsan baan u ciidnay waxoogaa roob baan naheloo garoonkii iyo jamaacadii badnayd waxoogaa laakiin masaajidka baan alxamdulilah ilaahay baan u mahadinaynaa ciidan ciideeda kalena nabad allah noo gaadhsiiya aad waxaan hambalya u dirhayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ummadda muslimiinta meel kastoo ay joogtaan u hambalyeynaya taqabal allahu minkum yaasin cusawar dheere v o a nairobi
aad bay u mahadsan wariyaasheena dhegaystayaal ciid wanaagsan mar kale